haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo wariyaheena london ridwan xaaji cabdiweli
dhawada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayo wasiirka cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji oo ku sugan stuudiyaha v o e-da ee magaalada tan london kusoo dhawo barnaamijka wasiir waan kusoo dhawa
muddo ku dhow saddex bilood ayaa hadda xukuumadda soomaaliya ay jirtaa ee ra-iisul wasaare xasan khayre wasiirka waxaa tahay cadaaladda ilaa iyo hadda maxaa idin qabsoomay kula tahay gaar ahaan wasaaraddaada
run ahaantii guud ahaan haddii aan kaaga hadlo waxyaabaha ugu weyno hadda oo lagu faani karo oo aan isbedel aan ku arkay inkas mar kasta hore hore maadaama aan wadanku u tagay waxay ahayd qaabka shaqada waxaad og tahay shaqada markii hore dadka shaqaalaha waktigay rabaan inay iska tagi jireen waxaa lasoo rogay wakti xadadan oo adi ka bilaawdo sideedii ilaa adi galbihii wakti laisku ogyahay waktigaas run ahaantii aada buu dhigriitadaas si fiican bay u dhaqan gashay waxaa kale kormeerid wasaarooyinka baday ku sameeyay guddiga ma aragtay oo shaqada iyo shaqaalaha oo asigana horey shaqadaas u qaban jireenoo laakiin hadda aada effective u noqday guud ahaan waxaa la dareemay wadankii inay shaqo ka socoto waxaad moodaa in shaqada si fiican guud ahaan ay u socoto wasaarad ahaan dabcan markii lai magacaabay qiimeyn weyn baan ku sameeyey qiimeynta waxaa ka mid ahaa mid dalka gudihiisa iyo dibadiisba wixii laga qaban karo iyo wasaarad gudaheeda wasaarad gudaheeda dabcan waxaan isku dayay in shaqaalihii aan isku daba rido waaxyaha ka kooban tahay wasaaradana aan habkooda aan u qaabayo islamarkaas shaqadooda ay bilaabaan taas waa hirgashay waxaan kale ka sameeyay wasaarada dhexdeeda waax weyn oo sharci qorista iyo sharci dib u egista qaabilsan oo wadankan aan shuruucda la qorayo in maaragtay la geeyo ay tahay oo si fiican looga eego mase dib u egis lagu sameeyo waaxdaasna waa hirgashay shuruucda dalka hadda meeshay ugu badan tahay hadda ay tagto marka wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dalka haddii ay u baahdaan arrimaha sharciga waxay imaanayaan xaruntaasaad ula jeedaa ha waxaa weye wasaaradda nafteeda waxaa shuruuc badan laga rabaa ay qoraysaa jirto oo ay qoraysaa shuruucda kale wasaaraayinka soo qoraan markay soo qoraanna waa la keenaa ayagana waxaa dib eegis ay ku sameeyaan wasaarada ay ku celiyaan taasna waa hirgashay waxaan kale isku daynay maadaama cabasho fara badan shacabka aan ka helaynay arrimaha cadaalad inaan maktab oo cabashadaas la keenaya aan dhisno weli lama furin laakiin waa lagu howlgale maktabkaas hadda xaggee la geeyaa marka cabashooyinka dhinaca cadaalad darrada ah run ahaantii wasaarada dad baa u keena dadka dad badanna way iska haystaan laakiin xafis oo arrimahaas qaabilsan baan hadda dhismihiis ku jirnaa xafiskii hadda qaban qaabadiisa socota insha allah waan dhamayn doonaa waxaan kale isku daynay in wada shaqayntii ka dhexaysay wasaarada iyo waaxda garsoorka marka waaxda garsoorka aan ku leeyahay maxkamada sare maxkamada rafcaanka maxkamada degmada iyo tan gobolka oo dhinaca xeer ilaalintii oo ayadana dhinaca kale ah iyo taliyaha usluub dhinacaas oo wasaaradana ayagana hoos imaana guud ahaan wasaarada xagga siyaasadda u qaabilsan tahay ayagana waxaa weye wadahadal iyo kulamo badan kadib waxaa noo dhexeeya shaqooyin aada iyo aad u wanaagsan wa gart waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dabcan marka laga hadlaya garsoorka soomaaliya dib u dhac fara badan ayaa ka muuqda waxaa laga yaabaa tusaale ahaan guddiyo badan inaanay weli dhisnayn sida gudi sida guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ee guddiyo horey loo dhisay waxaa la leeyahay sidii loogu talagalay uma shaqeeyaan sida guddiga dib u egista garsoorka mararka qaarkoodna xataa wada shaqaynta hay-adaha kale ee sida garyaqaanka guud iyo xeer ilaaliyaha ayaa laga yaabaa in in in maaragtay aanay caddayn marka maxaa hadda kaaga qorshaysan sidii wax looga qaban lahaa arrimahaas oo xataa dhismaha maxkamadda sare ay ku jirto
su-aashaas aada bay muhim u tahay waxyaabihii u horreeyey oo aan hadda ka dhigtay ahamiyada koowaad ay ka mid ahayd waxaan isku dayay in wadatashi guud aan sameeyo si loo dhisi lahaa guddiga adeega garsoorka sidaad hadda adag ku dhufatayb waa guddiga adeega garsoorka waxaa waaye waa guddiyada ugu muhiimsan wuxuu la mid yahay baarlamaan oo garsoorka uu leeyahay wadatashi dheer baa ii socda guddigaas in la dhiso oo guddi la jaan qaadi karo hadda dastuurka aan hadda haysano kaas wadatashadiisi waan ku jiraa waxaa kale ayadana meesha jirta maxkamadda dastooriga oo loo baahanaa iyadana in la dhiso guddiga adeega garsoorka iyo maxkamadda dastooriga labadaba sharcigii lagu dhisi lahaa waa la sameeyey oo shuruucdaas waa waa la ansixiyey xukuumadii horaa ansixiyey laakiin guddiga adeega garsoorka gudi golaha golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastoor dastooriga ahaa jaajiskii noqon lahaa shan jaaj oo garsoore ayagana in la magacaabo marka labadaas wadatashigoda socda insha allahu waan rajaynaynaa inaan ku guulaysano waxaa kale ku haray saddex qiibood ayadana qaabalsan garsoorka qiibta ugu horeysa oo ah xeer ilaalinta xeer ilaalintu waxay hoos imaaneysaa garsoorka xafiiska xeer ilaaliyaha si fiican buu u shaqeynaya waan tagay shaqaalo fara badanna waa joogaan laakiin shuruucdii oo uu ku shaqeyn lahaa oo xafiiska qaab dhismeedkiisa ahaa sharciga hore ku qornaa aada loogama faahfaahinin waxaan ku magacaabo establishment act oo sharci oo mandatecooda iyo shaqadooda si faahfaahsan looga sheegaya in la sameeyo ay la tahay taasna wadatashigeedan ku jirna waxaa taas kula mid ah xafiiska garyaqaanka guud oo asigana markii hore hoos tegi jiray markii dowladda militariga ahayd xafiiska madaxweynaha markaas jiray kadibna haddii kumeel gaarkii dowladda isbedeshay oo ay executive ay noqdeen golihii wasiirada kadibna garyaqaanka guud hadda jooga soo magacaabeen golihii wasiirada wasiir yani ra-iisul wasaarihii hore marka weli sharcigiina uu leeyahay weli uu hoos tagaya xafiiska madaxweynaha sharcigaasna hadda dib u eegis baan ku sameynay si loo waafajiyo habka habraaca oo dastuurka cusub isagana haddii howl baa ku socota sharcigaas dib u eegistiis waa la sameeyay haddana wadatashigiis ayaa socda in la geeyo baarlamaanka ayaan u baahannahay guddiyi labaa ii dhiman guddiga waxaa ii dhiman xafiiska maaragtay looyaarada ayagana sidaas oo kale in la qaabeeyo wadatashigiina sidaa socda marka guddiga kale oo muhimka wasaarada dhisayso guddiga la dagaalanka musuq maasuqa oo run ahaantii xukuumadan markay soo gashay waxyaabaha badan oo ay ka hadashay la dagaalanka musuq maasuqa inuu ugu weyn yahay nabad iyo noolal yani shacaarkii ahaa oo musuq maasuqa in lala dagaalamo ay ku jirtay si noolaal loo heli lahaa nabadna loo heli lahaa sharcigaas kolley isagana waa diyaarsan yahay waxaan rajaynayaa khamiistii horaa la geeyey golaha wasiirada waxaan rajaynaynaa khamiistan soo socota bere insha allahu inay inay ansixiyaan golaha wasiirada guud ahaan arinta garsoorka aada baan maaragtay ugu buraarugsannahay waxaana hadda aan isku xirnay garsoorka iyo iyo iyo iyo iyo iyo amniga shicaarku wuxuu yahay marusoo noqon doonaa su-aashaas laakiin marka garsoorka laga hadlayo waxaad moodaa in sidii loogu talagalay aan loogu guulaysan tan iyo shirkii cartaa dowlad kasta waxay sheegi jirtay inay wax weyn ka qaban doonto garsoorka ilaa iyo haddana waxaad moodaa weli inaanay fari ka qodnayn maxaa hortaagan oo caqabado ah oo oo diidan in garsoorka soomaaliya uu shaqeeyo run ahaantii arrintaas hadda markan aan baaritaan ku sameeyey oo hataa new york markaan tagay dad badan baa i weydiiyey internationalka ah waxyaabaha la igu weydiiyey horta commitmenta oo oo rasmi ah inay ka jirto xukuumadda nafteeda commitmentigaas hadda waa jira in garsoorka waxa laga qabto teeda kale garsoorkeena markaad fiiriso qiibo fara badan buu iskugu jira waxaa soo galaya common law oo ingiriiska ah civil lawgii oo talyaaniga ah shareecada islaamka oo asaas u ah xeerkii oo asigana meel uu kasoo galayo dad badan oo waxa qora horta systemkii way ku wareersan isku dhex yihiin jira.
wax badan baa isku dhex jira waa gartay dadka lagu soo tababaray oo garsooraha soo baranayana haddaad fiiriso dad oo wadamada carabta kusoo bartay shareecada islaamka dad badan oo wadamada yurubta ay kusoo marka bartay tababaro ayagana kala duwan ay qabaan tababa- xataa tababaro kala duwan iyo garsoorayaashu.
aragti kala duwan baa meesha jirto waa gartay hadda laakiin waxaan isku dayahaynaa inaan samayno macahad lagu tababaro insha allahu dadkaas kala duwan Waa laskugu keeno Ma- macadkan Marka- marka een, dabcan eh, qorshihiisa aad ku jirtaan muxuu qaban doonaa macadku macadkan wuxuu qaban doonaa horta inaan helno hab eh, qaab oo curriculum mise manhaj lasla ogyahay in la helo wadanka oo lagu tababaro garsoorayaasha xeer ilaaliyaasha iyo kaaliyaasha iyo iyo iyo iyo qareenada iyo iyo jaajeelka kulli lagu tababaro waa in la helaa Eh, cid xirfad u leho ku takhasustay arrimahaasna in la helaa marka macadkaas yani waan ku tala jirnaa inta Waayo.
nagu qaataba intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay wasiirka cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelya